wasiirka qorsheynta iyo horumarka maalgashiga qaranka ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax oo booqasho howleed oo afar maalmoodii ay uga bilaabantay jabuuti ayaa shirar iyo kulana la yeeshay wasaarado kala duwan sida wasaaradaha dhaqaalaha iyo maaliyadda arrimaha gudaha ballaadhinta maamulka gobollada ee dowladaha hoose iyo wasaaradda biyaha iyo beeraha wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka jabuuti eliyas muuse dawaale ayaa sheegay waxyaabaha isla soo qaadeen wixii jabuuti usoo qabsoomay horumarinta bulshada iyo horumarka guud ahaan jabuuti soomaaliya waa ininka ogoo xaalad culus baa ayay saarneyd in muddo ah oo culays badan baa guud yeelay inkastuu jiro haddana si raganimo leba baryahan dambe uga soo baxayaan oon u arkaynaa la dagaalanka argagixisada deed waxaa ka wada muhiimsan intaasoo ku dhan sidii loo heli lahaa nolol taya leh oo waarta oo shicibkii soomaalida meel alli meeshuu doonabaa jooge loogu heli lahaa waa dal dib loo soo dhisayo hay-adihii dowladyada ku dhan annaguna xilligaasi intii aan wax ku dhaanno inaan fikrad ahaan aan ku darsanno dhinac walba iyuu madaxweynuhu madaxweyne ismaaciil cumar geelle mar walba uu aada iyo aada noogu boojiyaa meelo badan maadaamuu laka xoreeyey cadowga shabaabka dadkii nolol maalmeedkii sidii loo adkeyn lahaayee loo sara qaadi lahaa deed wixii annaguna faqriga la dagaalanka aan ka soo qabanay ayaan la wadaagayna hadduu ila irado waxaan rajaynaynaa deed mandaqadan dhulkani geeska africa soomaaliya halkii iyo kaalintii ay ku lahayd ay ka joogi jirtay inay halkaygii kusoo noqoto tiibaan maanta annagu deed aan u wada xaydinay oon leenahay insha allah annagoo mid ah mandaqadiiyo isdhexgal leh walaaltinimi iyo nabadgelyona ay ka jirto inaan horumarkeenna hadduu ilaahayna gaadhsiiyo aan uga wada shaqayno wasiirka qorsheynta iyo horumarka maalgashiga qaranka ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax ayaa isna tilmaamay booqashadan waxay ku saabsan tahay halkan baa waxaan u nimid kulamo tixano oo badan oo aan masaaki ka bilownay wasaaradda maaliyadda oo aan kulan miro dhal halkan ku yeelanay mar kasta garab istaagga reer jabuuti oo dhan ay soomaaliya u suubinayaan ciidamada heel qaran baan maanta waxaan kusoo kordhinay xiriir dhanka horumarka dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo dee mashaariicda horumarineed ee dalkan ka jira inaan soo aragno oo aan aragtina ka qaadano xiriirka xag maalgashi iyo horumarineedna inaan wasiirka iska wareysano afar maalmood baan halkan joogi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo meelo badan baan soo booqan doonaa oo mashaariicdaas horumarineed ka jirto aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sharafna waa inoo tahay mar kastana intaas in kan weyn baan mar kasta xiriirka dhiigga iyo walaalnimada naga dhexeeya ee soomaaliya iyo jabuuti baan mar kasta ugu mahad celinaynaa rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti